waxay ahayd runtii argagax bay ahayd waayo suuqu wuxuu ahaa suuq xidhan oo aan lahayn wadooyin oo ganacsigu markuu sii kordhay kordhay kordhay wixii waddo ahaa oo dhan waxay noqdeen meelo wax lagu iibiyo marka uu dabku bilaabmayba waxaa fududaatay dabku inuu fido waxaa yaalle waxyaaba badan oo waxyaabahan dabka maaragtay siyaadiyaa ama ha noqdaan chemicalskan maaragtay waxyaabahan la isticmaalo ha ahaato xataa gaastan wax lagu karsado markaas si yaab leh ayuu muddo yaroo gaaban oo isla habeennimadiiba ah ayuu suuqu u gubtay way adkayd inuu intuu qofka wax galo ka soo qaato aad bay u adkayd marka dee waad qiimeyn karaysaa suuq baaxaddaa leh oo magaalada hargeysa weliba soomaali badan dadka jaarkayna la-aan ay wax ka iibsan jireen oo weynaa inuu dab mar qura markuu qabsaday holocii iyo dabkii baxayay uu ahaa mid aada u ballaadhan murugo badan bay lahayd waad qiimeyn karaysaa dee nin ganacsada ah oo hanti lahaa oo laga yaabo inuu maqribkii ku xisaabtamayay lacag buuran inuu markii uu soo jeesto salaadda cishaayo ka baxayba saacad ka bacdiba laga yaabo in isaga deyn loo haystay marka waxay muuqanayey runtii wejiye murugaysan shacabka oo dhan qof walbaba de wuu argagax baa ku dhacay marka lacag intee leg baa idi soo gaadhay guddi ahaan intii aad idinku ururseen
lacagtana soo gaadhay annaga ka guddi ahaan waxayd lacag toban milyan saddex boqol iyo shan iyo konton kun oo dollar siddeed boqol iyo shan dollar bay ahayd uu ka kala yimi tijaarta iyo shacabka somalilan walaalaha aynu jaarka nahay ee soomaaliyeed sida dowladda jabuuti dowladda soomaaliya meel wal oo soomaaliya ku dhaqantayba wadamada jaarka oo dhan markaad soo qaadato kenya markaad soo qaadato south sudan markaad soo qaadato muxuu aha uganda meel walba waanu soo sheegi doonaa insha allahu tacaala way ka qayb qaateen waxaa yaab lahaa sidaan horeba u sheegay wadamada maraykanka iyo wadamada yurub iyo muxuu ahaa canada iyo australia meel soomaaliya ku dhaqan tahay oo aan lacagii ka soo gaarin magaalada hargeysa gubashadeedii ma jirta baanaan u aaminsanahay toban milyan lacag ka badan baa gacantiina kusoo dhacday ma jirtaa lacago kale oo soo gaadhay suuqan oo ama gudiyo kale ku dhacay gacanta waaa waxaa jiray laba guddi baanu ahayn madaxweynuhu markiiba markay masiibadu dhacdayba guddi buu magacaabay heer qarana oo iyagu qabanayey waxalaala wixii debadaha ka imanayey ee dowladu ku deeqayeen dowladaha jaarka ha noqono ama dowladaha saaxiibka nahayba ha noqdaane wixii ay ku deeqeen iyo lacag xataa hay-adda caalamiga world banka ay haysay oo dubla inoogu soo diray oo dhowr iyo toban milyan ahayd lacag iyagaasi guddidaasaa qabanaysay oo iyaguna guddida annaguna aanu la shaqaynayna ee hawsha waday ahaa runtii markaa guddidaasaa jirtay lacagtii aad soo ururseen xaggee bay ku baxday dadkii suuqu ka gubtay markiiba guddiyay samaysteen guddiyadaasi dadkiibay qoreen ay wax ka gubteen kii ugu waxa ugu yara ka gubteen iyo kii waxa ugu badan ka gubteenba waa la qoray marka liiskii la sameeyey wixii lasoo ururiyey waxaan anigu haynay wixii guddida heer qaran ay hayeenba markii waxaanu ka bilownan war dadkii horta bal aynu lacag dee ninna wixii ka lume lama siin karaynine aynu wax u celinno marka nidaam lagu eegaayo qadarka qofka ka luntay oo bercentage lagu salaynayo baa lacag lagu bixiyey oo aanu dadka gaadhsiinay markii horreysay madaxweynaha iyo madaxtooyada lagu bixiyey dadkii intii ugu yarayd wixii ka lumey waa la wada siiyeyba wixii shan kun ka yaraa laakiin wixii kale dee boqolaalka kun noqonayo kontonka kun lixdan kun wax walba ha noqdaane waxaa loo bixinaya qaab bercentage ah labada lacagoo laysu geeyeyna waa lagu bixiyey markii labaadna waxaanu haddana nidhi war waxbixintan dee ninkii ganacsanayey haddaanu meeshu ku ganacsanaya haysanin waxaanu sheegaynaa waxba u tari mayso markaasaan u jeesanonn waa inaynu guryihii dhisnaa dhismaha guryaha la dhisaya hawl yar may ahayn in laysu ekaysiiyo in laga dhigo shub in la ilaaliyo wax alaala waxa muxuu ahaa hadday layr tahay hadday tahay isgaadhsiin hadday biyo tahay in in hoosta la mariyo oo layr dambe oo dhibaatada u badan ee gubninkaasi inta badan layrkuu ka imanayay in wayradoo dhan hoosta la mariyo in biyahoo dhan hoosta la mariyo in wadooyinkii la furo oo intaasoo wado oo iminka maanta xataa intaasoo gaadiid istaagi karayaanbaa suuqii ku yaala oo laga faa'idaysan karaya insha allahu tacala ilahay dhib ma keene haddii wax yimaadaanna lagu xaliili karayo
ugu dambayn suuqa hargeysa wuxuu ahaa suuq isku rarana wuu gubtay dibbaa loo dhisay markaad labada sawir ee sawirka maanta uu dhammayska tirmay iyo sawirkii hore isku rarantahaa bal isbarbar dhigtid muuqaal sideeyaa kuu soo baxay maanta suuqa dhisan waa suuq runtii quruxdiisa aad yaabayso waa suuq ilaa wixii sheegaya haddii dab yar baxo calaamadihii sheegaya ay ku yaaliin bulaacadihiisii qodan yihiin maanta waa waa waa suuq dee la jaan qaadaya suuqaqa maaragtay dunyada ee wanaagsan ee wax lagu iibiyo